xil sharcigu uu qabo xukuumaddu waxay ku shaqaynaysaa miisaaniyadii uu baarlamaanka hore u ansixiyey ayay ku shaqayn doontaa saddexda bilood oo soo socda macnaheeda wuxuu yahay inaan isbeddel lagu dari karin waxaana meesha ka baxaya aqalka sare oo hadda la magacaabay inuusan xuquuqdiisa hadda meesha aysan ku jirin marka waddanka wuxuu ku shaqayn doonaa miisaaniyadii baarlamaanka uu hore u ansixiyey ayuu saddexda bilood soo socda uu ku shaqayn doonaa